deegaanka bacaad weyn ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jebinayeen in ka badan lixdan iyo shan arday oo bartay xirfadaha farsamada gacanta islamarkaana ka aflaxay dugsiga busitaag waxaana ka qayb galay munaasabada qalinjebinta maamulka dugsiga mas-uuliyiinta deegaanka bacaad weyn macalimiin iyo waalidiin suhayra cabdi maxamed maamulaha dugsiga farsamada gacanta busitaag ayaa ka warbixisay ardayda qalinjebisay iyo marxaladihii ay soo mareen waxaan halkan u joognaa dufcaddii tobnaad iyo qalinjabinta in ka badan lixdan iyo shan arday oo bartay saddex koorso oo kala ah saddex koorso oo kala ah harqaanka cillaanka iyo korontada dhammaan ardada halkan aan ka sagootinayno maantay waa xirfadlayaal xeel dheer muddadii koobnaydna lagu canqariyey maantana isku hallayn nololeed iyo kalsooni nafeed oo shaqo abuurasho iyo wax soo saar yeelan kara ardadaasi waxay ka faa'iidaysteen taakulo waxbarasho xirfadeed oo barnaamij la yidhaahdo joint resilience program oo ay iska kaashanayeen hay-adda wall fishin wasaaradda arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay-adda w f b ardaydaasi intii ay ku guda jireen xilli waxbarasheedkooda waxay fursad u heleen in laga bixiyo fiiga markii ay gunaanadeen saddex bilood oo koorsada ay qaadanayeenna waxay jaanis iyo fursad kaleeto u heleen inay helaan qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen waana hambalyo kale qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyay ardayda qalinjibisay waxaan rabaa runtii inaan si gaar ah aan halkan uga mahadceliyo maamulka xirfadaha ee xarunta xirfadaha ee suhaybo oo runtii tusaale ah haldoor waddankan wax ku bartay wakhti dheer ka shaqaynayay deegaankan xaruntan runtii furay dafcaddan ay tahay dafcaddii siddeedaad runtii dadaalka noocaas ee juhdiga noocaas ay gelisay inta hadda halkan laga qalinjebiyey dafcadihii horena waxaa si falanteera u bixinaysay waa xarunta iyo shacabka isku tashaday marka aad iyo aad baa runtii ugu faraxsannahay sharaf gaaray noo tahay inaad maanta dadkaagii aan anfacaysid annagana runtii tixgelin gaaraan ku hayn doonnaa waxaan rabaa halkan in looga soo cabiyo waana meesha laga yidhaahda gabarh wax baratay waa hee waa bulsho wax baratay marka inaannu helno suhayba oo kale waxay ifinaysaa deegaanka oo dhan runtii dhammaantiin aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa mashruucan oo sii ballaarta oo arday kale oo soomaaliyeed oo runtii inay ka faa'idaystaan baan rajaynaynaa hadduu alla idmo
marka koowaad waxaan rabaa halkaan inaan idinka idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo waxaan idinku bogaadinayaa waxbarashadiinnii muddo aad ku soo jirteen aad u dhabar adeygteen wakhti badan geliseen u adkaysateen aadna doonayseen inaad wax barataan taasi waa midhaha halgankii aad soo marteen ooad waxbarashadan u soo marteen inaad maanta gurataan oo aan idinkula dabbaaldegno oo faltasiyo iyo damaashaad idinkula ciyaarro waaad mudan tihiin waan idinku bogaadinayaa ilaahayna waxaan idinkaga baryayaa inuu idiin barakeeyo xirfaddiinna aad barateen waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo hambalyo hambalyo
ardayda ka qalan jebisay macadka farsamada gacanta ee bustig state hambalyaani leeyahay maanta fursaddan inaan ila qaato waxay ii tahay fursad qaaliya reer bacaadweyn iyo guud ahaan ardada ka qalan jebisay xirfaddaani waxaan in leeyahay hambalyo dufcadan waa dufcadii tobanaad ee ka aflaxday dugsiga farsamada gacanta busitaag tan iyo markii la asaasay